wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka jubbaland mudane ibraahim xasan cabdi oo ka qaybgalaya kulan ay soo diyaarisay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada jubbaland kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa ka hortagga bacaha iyo dhibaatooyinka ay ku yeesha deegaanka waxaana la isla qaatay in gebi ahaanba laga mamnuuco bacda deegaanada dowlad goboleedka jubbaland haddaba wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka jubbaland ibraahim xasan cabdi ayaa si adag uga hadlay dhibaatada ay bacda ku haysa deegaanka isagoona sheegin awaamiir laga soo saari doono arrimaha bacda bacyaha dhibka ay nagu hayaan annagaa ma ahayn meel walba dhibka ku hayaan marka muhiimadda waxaa weeyaan waxaa waajib naga saaran inaan badbaadino deegaankeenna badqabka bulshadeenna caafimaadkooda inaan ku dhiirigelino ama aan xooj xool xoog saarno inaan arrintaas ka dhamayno muddoy soo jiita mayse muddoy soo jiita mayse maanta baa ilaahay qadiray inaan arrintaas aan ka fadhiisano waanu ku guulaysaneen waanu ku guulaysan doonaa bacyaha sidaa la socotaan dhib weynaan ugu hayaan xoolaheen ayaa daaqa waxaa leelah kawaanka haddaa tagti xoolihii la qalabo waxoon shan xabo lix xabo ayaa calooshada laga soo saara waa waa aafo mise waa musiibo bini aadankana la mid intaas ayay dhib u geystaan ka soo noqo meelaha ka eeg meelaha bacyada lagu duugay ama lagu aasay roobka duuda coos kama soo baxaan bataata ba intaas arrinta aad u baara male meeshaas baad kama soo baxo waxaa taas looga daran hadda aan dadka aan ku baraarugsanayn badayna argoosta laga soo laga soo guri jiray argoostada way ka go-een male argoosta waa la waayay waa la baaray sababta maxay ku noqotay argoosta waxay noqotay dhagaxaantii ay ku dhalaan ama ay ku nastaan ama ay ku hoydaan kulli waxa xira bacyo maanta argoosta way ka guurtay lama helaayo dhibsiya gashay marka nabadguur beriga iyo baddaba way nagu haysaa marka insha allahu tacaala maanta waxaan leeyahay guulaanu gaarnay bacyaha joojina mahe waa la joojiya dhammaantiisa wax bac la yidhaahdo ina mar dambe la keeni karin dowlad goboleedka jubbaland si kastaba ha ahaatee bacdu waxay ka mid tahay waxyaabaha ganacsi ahaan loo keenay gudaha dalkeenna laakiin waxaa muhiim ah haddii la rabo in la joojiyo bacda in dhammaan laga joojiyo goobaha ay ka soo degto sida dekedaha iyo garoommada iyadoona si guud loo joojinaya ka ganacsiga bacdaasi